baxniintii cutubka shan iyo soddonaad markaasaa muuse isu soo ururiyey shirkii reer binu israa'iil oo dhan oo wuxuu ku yidhi kuwanu waa erayadii rabbigu idinku amray inaad yeeshaan lix maalmood waa in la shaqeeyaa laakiinse maalinta toddobaad waa inay maalin quduus ah idiin ahaataa oo waa sabti nasasho oo rabbiga loo nasto oo ku alla kii maalintaas shuqul qabtaa waa in nafta laga qaadaa oo maalin kasta oo sabti ah waa inaydnaan cidnaba dab ku shidin rugihiinna oo dhan oo muuse wuxuu la hadlay shirkii reer binu israa'iil oo dhan isagoo leh waxaanu waa waxay rabbigu idinku amray isagoo leh idinku dhexdiinna waa inaad wax rabbiga isaga ururisaan mid kasta oo qalbigiisu raalli ka yahay ha keeno qurbaanka rabbiga kaasoo ah dahab iyo lacag iyo naxaas iyo buluug iyo guduud iyo casaan iyo maro wanaagsan iyo dhogorriyaad iyo walan hargahood oo la caseeyey iyo adhidibadeed hargahood iyo qori qudhac ah iyo saliid laambadda lagu shubo iyo udgoon lagu daro saliidda lagu subkado iyo foox udgoon iyo dhagaxyo onika la yidhaahdo iyo dhagaxyo lagu dhajiyo eefoodka iyo laabgashiga oo nin kasta oo xigmad leh oo idinku dhex jiraaba ha yimaado oo ha sameeyo waxay rabbigu idinku amray oo dhan waxaas oo ah taambuugga iyo teendhadiisa iyo dadkiisa iyo qabsatooyinkiisa iyo looxyadiisa iyo ulihiisa gudban iyo tiirarkiisa iyo saldhigyadiisa iyo sanduuqa iyo ulihiisa iyo daboolka iyo elxidhka daaha ah iyo miiska iyo ulihiisa iyo alaabtiisa oo dhan iyo kibista tusniinta iyo laambadda iftiinka aawadiis iyo alaabteeda iyo laambadaheeda iyo saliidda iftiinka aawadiis iyo meesha allabariga ee fooxa iyo ulaheeda iyo saliidda lagu subkado iyo fooxa udgoon iyo daaha iridda laga soo galo taambuugga iyo meesha allabariga lagu gubo iyo shabageeda naxaasta ah iyo ulaheeda iyo alaabteeda oo dhan iyo berkadda waysada iyo salkeeda iyo barxadda daahyadeeda iyo tiirarkeeda iyo saldhigyadooda iyo daaha iridda barxadda iyo musmaaradii taambuugga iyo musmaaradii barxadda iyo xadhkahooda iyo dharka lagaga adeegi lahaa meesha quduuska ah kuwaas oo ah dharka quduuska ah ee wadaadka haaruun iyo dharka wiilashiisa si ay ugaga adeegaan hawsha wadaadnimada markaasaa shirkii reer banu israa'iil oo dhamma waxay ka tageen muuse hortiisii oo waxay yimaadeen iyagoo mid walba qalbigiisu kacay oo mid walba ruuxiisu raalle ka dhigay oo waxay keeneen waxay rabbiga u bixiyeen kuwaasoo ah wixii loo doonay shuqulkii teendhada shirka iyo howsheeda oo dhan iyo dharkii quduuska ahaa oo in allah intii raalliga ahayd way yimaadeen rag iyo dumarba oo waxay keeneen dugaagado iyo hilqado iyo kaatunno iyo murriyado iyo wax kasta oo laysku sharaxo oo dahab ah oo nin kastaaba wuxuu rabbiga u bixiyey wax dahab ah oo nin walba oo laga helay buluug iyo guduud iyo casaan iyo mano wanaagsan iyo dhogoriyaad iyo wanan hargahood oo la caseeyey iyo adhidibadeed hargahoodba wuu keenay oo mid kasta oo qurbaan lacag iyo naxaas ah bixiyey wuxuu u bixiyey rabbiga oo nin kasta oo laga helay qori qudhac ah wuxuu u keenay hawsha adeegidda aawadeed oo dumarkii xigmadda lahaa oo dhammu waxay gacmahooda ku miiqeen dun oo waxay keeneen wixii ay miiqeen oo ahaa buluug iyo guduud iyo casaan iyo maro wanaagsan oo dumarkii qalbigoodu xigmadda la kacay oo dhammu waxay miiqeen dhogoriyaad oo taliyayaashiina waxay keeneen dhagaxyada onika la yidhaahdo iyo dhagaxyada lagu dhajiyo eefoodka iyo laabgashiga waxayna keeneen unsiga iyo saliidda iftiinka iyo saliidda lagu subkado iyo fooxa udgoon oo reer banu israa'iil waxay rabbiga u bixiyeen qurbaan ay raalli ka yihiin oo waxay ahaayeen dad rag iyo dumarba leh oo qalbigoodu raalli ka ahaa inay u keenaan shuqulka rabbigu muuse ku amray in la sameeyo oo dhan markaasaa muuse wuxuu reer binu israa'iil ku yidhi bal eega rabbigu wuxuu magac ugu yeedhay basaleel oo ah ina uuri oo ah ina xuur oo qabiilkiisu yahay yuhuuda oo wuxuu isaga ka buuxiyey ruuxii ilaahay xagga xigmadda iyo waxgarashada iyo aqoonta iyo sancada cayn kasta ah iyo inuu shuqullo yaable hindiso oo uu ka shaqeeyo dahabka iyo lacagta iyo naxaasta iyo inuu qoro dhagaxyo saldhigyo lagu dhejinayo oo uu looxyada xardho iyo inuu ka shaqeeyo sanco cayn kasta ah oo wuxuu qalbigiisii geliyey inuu wax baro isaga iyo holiyaab oo ah ina axiisaamaag oo qabiilkiisu yahay daan oo iyaga wuxuu qalbigooda ka buuxiyo xigmad inay ka shaqeeyaan shuqul cayn kasta ah oo ay qabtaan kuwa wax hardha iyo kuwa wax hindisa iyo kuwa daabac ku talo baluug iyo guduud iyo casaan iyo maro wanaagsan iyo kuwa dharka sameeya xataa ha ahaatee kuwa shuqul kasta qabta iyo kuwa shuqullo yaab la hindisa